bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaan joognaa maxkamadda wajeer waxaan halkan u taaganay nimankii lagu tuhunsanaa inay dileen gacal aadan in maxkamadda la soo taagay laamaha amniga waxaan leenahay shaqo fiican ayaas qabateen baaritaanna waa socdaa waa la samayn doonaa qof haddii la dilay kuwaan dileen gacandiigligooda maxkamadda caddayn doonto soo taas meeshaan u baxayaa maadaama dadkii ay maxkamad joogaan afar iyo toban barin la siiyey laamaha wax baaraya inay soo baaraan middeeda kale waxaan leenahay weli waxaan ka hadlaa steeshinka sayawara waa steeshin aan ognahay intaa soo jeer in gabar lagu furxumeeyey ama la hadlayey toddoba kees oo maxkamadda yeelo oo waraaqahoodii la bixi warant farest aa jira keesaa jira nin dawladdu u shaqeyna nin u shaqeyna xoolo u raaca gabaras furxumay istaalkan ku dhashay weli aan la soo qabanin so waa common case so waxay u noqonaysaa haddii tallaabo la qaado oo horta dadkii baara qof u hore la soo qabtan kan waay laba bilood soo dhaafay gabar ayay lama nin oo bikibiigutaan inay xoogaan damcayno ilaa hadda lama hayn hadhaa dhow keeska waa keenan maxkamadda nimanka lama soo qabo boonda la siiya ilaa hadda maxkamadda lama soo saarin so waxaa leenahay waxay u noqonaysaa waxay u noqonaysaa dadkii dembiga hagaajinaya dembiliyaalkii ayay u noqonaysaa tusaale maxaa la waara wili talaabo waxaan ognahay keesas badan oo ilmo defilement oo la qaajiyo waara ka imaadeen oo wili talaabo la qaadin maadaama family saarida ay tahay cadaalad in la hela ayaan doonaynaa waa in la heli doonaa insha allahu tacaala hadday dununka iyo gacantooda ku geysteen waa la helaa hadday geysanin way ka bannaan yihiin laakiin waxaa caadi u noqotay waara in gabdhaa lagu faraxumeeyo talabanaan la qaadin waa iska caada kees ku dambeeyey laba bil ka hor u dhacay kees kale ajar nin eri raaca oo chiefka erigu raaca oo warranti o d p ay bixeen ilaa hadda la soo qaban gabartan ambastaalka u dhashay oo warranti la bixi soo tusaale ayay u noqonaysaa dad badan oo gacan ku dhiiglayaal oo dembiiliyaal ah oo meesha iyada ka yimaadeen ayaa insha allahu tacaala ay tusaale u noqonaysaa gabdhaha la furxumeyntoodana waa yaraynaysaa raxmaan iraxiim aniga magacaygu waxaan lahaa xasan xuseen shuuriye waxaan ahay nin reer wajeer ee guddiga maxkamaddana waa ka tirsanay raggii lagu tuhunsanay gabadhii qaaraa lagu dilay maanta maxkamad waara lagu dilay ayagoo saddex nin ah ninkii qabay iyo laba nimoo kale maxkamadda aanala hor keenin maxkamadda run ahaantii annaga waa dhegaysanayna gudahan ku jirna waxba nagama tahsaneen ninkii baaritaanka waday wuxuu codsaday in muddo afar iyo toban beri ah maxkamadda ay siiso keeskan baaritaan uu ku soo sameeyey wuxuu dhahay keeska wuxuu ka dhexeeyaa hadhaadho iyo habasweyne iyo qaxootiga marka maxkamaddii arrintii idaheed way ku qanacday ninka arrintuu soo jooday kees dil ahna keel sahlan ma aha dhinacuu jira allah aclam annaga ma sheegi karna marka maxkamadda afar iyo tobanka beri way ogolaatay nimankan in lahaaya keeskana baaritaan lagu soo sameeyey marka annaga shacab ahaan oo dhegaysanaya maxkamadda waa ku qanacna arrinta ayada ah ee runtii ayaa un soo meel dhacaysa baaritaanka haddii sidii la rabay oo xaq ugu imaada asalaamu calaykum
maanta waa maxkamaddaan joognay markaan dadkii afar toban beri dib loo dhigay maxamed horta sharafta lah waa maxadsan tahay boqolkii boqolkii wallaahi waa alagu farxa hadda haddama tallaabadan hadda la qaaday siday ku socoto mardaba inay qalada ay gelin xutuun ay gabar xoog mardaba la arkin ay la taanay tallaabada hadda isaan ku socdo fiican tahay walaalkii cabdulow midaas dhahay midda iida station iida meeshan halagu dhameey kabtagan iida lagu dhameey hadda meesha iidka odayaashii waxaan la sheego hadhow banaankaas ubax keesi waa dhumaa gabardaas xaqeeda waa dhumaa gabdhihii kale kulligood dhameen xaqoodan igu waa la dhumaan haddaba hadda tallaabada hadda san loo wada ku socoto ku socoto gabar kale xaqeeda ma dhumaayaan reebajeera waxan waa soo nonoqdeen waa soo noqdeen kuuma kuuma hataa waa la arki dad eriska xoogaas arki waxan way soo nonoqonaayeen waxaan say u soo nonoqonaa waxaa waaye maslaxadan la sheega waa marka maslaxada iyada la sheega hadday jirin waa si fiican ay u soconay arrinta markaan mantaas idan